iyo mashcari madashuu aroos wamahadaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwaa mihirkoodii dhacay marxabeeyo midabtiis la hela sacab iyo mashcari madashuu aroos أولاد مسؤولة مسلمة وكيلة محمد يا روداي مبتغو مولا قيد السيو أولاد مسؤولة مسلمة وكيلة محمد يا روداي مبتغو مولا قيد السيو miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaalkada mida qurxoon
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waacan wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay kuna soo dhowaada barnaamijka muusiga iyo salaamaha
miisaanu socod muuqiyo hanan maarin dhalaalkada mida qurxoon madaxeerakayo maankiyo midkiin aqabtiisa malad maxamado kahee awlad masuula muslima hookiya maxamed iyo rooday murtabo mowla qaydinsiyo أولاد مسؤولة مسلمة مودية محمد يهودا يمتقو مولى قيد
mar kale habeen wanaagsan oo wacan ayaan dhegaystayaal idil ahaantiinba hawadaynu ka leenahay mar kale iyo mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad wada sugayseen ee toddobaadlaha ahaa ee muusigii islaamaha dhegaystayaal barnaamijku caawa aad buu u xiise badan yahay filsan muuse iyo si firsan degan oo dhaarsanna caawa geeskayga midig bay fadhisaa filsan soo dhowo
waxay soo mahadsan tahay n war kale waxaan dhegaystayaasha kuna soo dhawaada kuna soo sigtada barnaamijkaad wada sugayseen ee muusiga iyo salaamaha ee toddobaadlaha toddobaad kastana halkan aad ku wada bogataan ood markaasi aad kala qayb qaadataan dhalashada meherka aroosyada iyo salaamahaba maadaama uu yahay habeen gooniya oo markaasi aan ugu talagalnay ee dhegaystayaasheenna meel kastoo ay joogaan laga maqlayaanba inay ka qayb qaataan barnaamijka muusiga iyo salaamaha waa barnaamijka maxaa dhihi karaa faaisooy hee runtii filsane waa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan aniga xataa dadka sugaa ka mid aha Ah, waxaa maqlaya faaiso dhahaysa haddaa maqli jirteen eh, tahaniyada la dira wiil ay dhashay leedahay
filsane caawa waxaa u jeedaaba inaad ishi socolkayga soo yaro sakinaysa marka aniga xilli wiil oo ii dhashay ma gaarin laakiinse waa ii dhalan doona mustaqbalka sudiyaa soo geli dhibaa dhahaysa hadda inkiraad baa soo istaagtay maya filsan laga yaabee in mustaqbalka waxaa noqon doona ama waxaa ahaan doona aan kaaga Gaar waa shaqeyn.
qarriye kaayadoo baleena ilaa rabbiyooda ku haysa waa tahay intaasaan kaga soo noqona kaftankii een mar kale habeen wanaagsan baa idin leenahay khiyaaray barnaamijkuna waa muusiga iyo salaamaha ee toddobaad kasta halkan aad ka dhegaysataan een dhanka kale kaalmaha sugaanta ayaan ku jilleeci doonaa iyo heestii uu ku- hees uu ku looqaynayo heestii xani karna heestaas maama adiga ku daamarsan qaagkiisaanay filsane caawa kuu jeedaaho adaan kuu daaya Shaqadan xataa waa kasoo leexsaa xalada kuu daayay waa tahay hadda aad ii daysay bal dhanka iyo een haddii horta inta badan heesihii dambe heesihii dhexe iyo weliba een way kala duwan tahay mogta laakiin heesihii dhexe hore aan dhanka soo jaleecana hees een bal ayaan u jaleecayna heestan waxaa ku looqeeyey een cumar dhuule bal heestaasi iyo dhegaystayaasha ayaan iskaga dhacabaxay
sida sagaalka robkan ku saamiyaayo sida safar qof tegayban cadunku sugaawen isalugtayaamoy iga samirtayaayaw maynaan kala salgadhine sidee baan qaadaa sidee baan u qaataa
halkaas aan kaga soo noqono heestii ku looqeynayay cumar dhuule ee qeybihii ugu horreeyay barnaamijka ayaan kusii saqaynaa galab habeen wanaagsan ayaan mar kale idin idin leenahay khiyaarta hawda naga dhegeysanaysaa barnaamijkuna waa hab- barnaamijkii muusiga iyo salaamaha dhanka wicitaanka iyo fariimaha waxaad nagala wadaagi kartaan fura saddex fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal ayaad nagala qayb qaadan kartaan oo fura waa fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal fariimaha iyo wicitaankaba ayaad nagala wadaagi kartaan Een, faa-iiso dhanka warqadaha haddii aan aadno adaa ku hormaraya masaaniga
Een, dabcan filsane caway un ku jeedaa warqado badan baa sida een, sida hore ka dhawaajisaba een, dabcan un ku jeedaa een, fariimo dhalasho iyo kuwa tahniyad aroosba waad xambaarsan tahay balse haddaad nuugu hormarto adigu
Een, dhanka warqadaha haddii aan soo aado een, warqad dhalashay gacanta soo qabatay warqadan waxaa diray baa laleeyahay dadkan kale ah een, hooyo shugri buulo nuur iyo nuur maxamed oo nuur cali maxamed safiyo cali maxamed nuuro cali maxamed saabiriin cali maxamed Is- islaaq gabadhaas in la yiraahdo waan filayaa een, cali maxamed samsam cali maxamed kaltuum cali maxamed sakariye cali maxamed max- een, waxaa diraya baa laleeyahay dadkan kale ah weli warqadda way sii socotaa een, faa-iisooy axmed cali maxamed baa diraya baa laleeyahay cumar cali maxamed leylo cali maxamed fartuun cali maxamed safiye cali maxamed iyo dhammaan ree cali maxamed oo waxay u dirayaan dhalasho taaniya dhalasho waxay u dirayaan baa laleeyahay maxamed cali maxamed iyo weliba een, nuuro maxamed cumar oo wiil ugu dhashay baa laleeyahay magaalada kaalkacyo ee xarunta gobolka mudug Een, wiilkaas waxaa loo bixiyaa leeyahay cabdiqani soo barbaar oo waxaa laleeyahay noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca Een, ducaduna waa dhankiina baa laleeyahay faa-isooy oo markaasi dhankiina waa loo soo wakiishay weliba een, waxaan jeclaan lahayn baa laleeyahay inaad noo soo deysaan hee- een, hees dhalasho heestaas uu qaada baa laleeyahay een, weli masi weli heestii ma ma ku sheegin laakiin heesta dhalasho waa inaad noo soo deysaan baa leeyahay kolley mid ka mid ah heesaha dhalasho ayaan usoo dayi doonaa Een, bal faa-iiso dhanka ducada adiga xoogaa ducada isku roonaa baan filayaa
filsane cawan ku jeedaa dhankayga ayaad usoo leexinaysaa balse ee, waxaan leeyahay wiilkaasi een, dunida kusoo biiray een, habo soo barbaar noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa anfaca een, waalidkiisna caanaha iyo biyaha ka daba qaada
hore u adeega galabta caawa duca mahan waa waa waa looda duceey aniga awal abi awal ku sii wakiisha aniga isku ogaa muuqda inaad inaad dhanka ducada isku fiicantiin marka duca xataa ana xasuusna way xasuusay caawa hawl badan ay xasuusay waa tahay habeen wanaagsan baa idin leenahay idilkiin habeen wanaagsan barnaamijku waa muusigii salaamaha dhegeystayaal waxaa nagala qayb qaadan kartaan wicitaanka tooska ah, fura saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal ayaad nagala qayb qaadan kartaan dhanka een, warqadaha een, een, horyaalla haddaan ku socono dhanka faa-iiso wicitaanka tooska mi aadna mase dhanka fariimaha een, warqadaha dhegeystayaasha Een, waa mahadsan tahay filsanay Een, waa mahadsantahay filsanay een, caaway een, waxaa een, ga- een, horteena ka muuqda een, een, een, tahaniyado Een, dabcan haddii aad dhalasho soo qabatay aniguna kaama liitee waxaan soo qabtay aroos Wa- marka een filsaney waxaa een halkani een tahniyad aroos ka diraya een dadka kale ah een ardo een axmed ardo cabdi axmed ayaan cabdi axmed een nuuro cabdi axmed een dabcan farxaan cabdi axmed een cali cabdi axmed maxamed cabdi axmed maxamuud cabdi axmed een hooyo nadiifo xasan eedo maryan axmed eedo salaade axmed eedo farxiye axmed een haddii aan weli way sii socotaa een filsanaya warqadu eedo nuuro axmed ayaa leeyahay adeer xaashi axmed adeer macalin siciid axmed adeer macalin xasan axmed een sidoo kale een kama marna dhanka iyo een hooyooyinka ee waxaa laleeyahay hooyo dabcan waxaan u fahmay hooyo mar kale ayay igu soo laabatay hooyo fa hooyo nadiifo n iyo sidoo kale waxaa laleeyahay n hooyo siraad n dhammaantood n dadkani n ree cabdi axmed iyo dhammaan n ree ibraahim ee dabcan waxaa laleeyahay inkastoo n filsan ee warqadda ay aada isugu dardaran tahay ee haddana waxaa la leeyahay dhammaan ree cabdi axmed iyo sidoo kale dhammaan dadka ree ibra ree axmed ibraahim waxa ay tahniyad dhalasho dabcan tahniyad aan dhaho aroos u dirayaan dadka kale ah deeqo cabdi axmed iyo weliba isaygeeda axmed abshir ibraahim dabcan aan ku labta cafwan waa dadkaasi waxa ay kala yihiin waa ree cabdi axmed iyo ree abshir ibraahim dhammaantood waxay tahniyad aroos u dirayaan deeqa cabdi axmed iyo weliba axmed abshir ibraahim isku waara ubad qeyr qaba kale hele ayay leeyahaan arooskaasi wuxuu dhacay ayay leeyahaan lixdii dabcan bishaani abriil ee afraad ee sanadka labada kun labaatanka maalimada isniinta aheed ka dhacay wuxuuna ka dhacay magaalada cadaad ee xarunta baarlamaanka galmudug isku waara waxay leeyahaan dabcan filsan ayaana ka hordhicin ducadun waa dhankiina maadaa ku horumaraya masaaniga
anaguna waxaan leenahay isku waaroo kale hela ubad qeyr qaba
waa tahay filsane waxaan u malaynayaa horada soo ducaysay dhismo dhaqama ayaan leeyahay
meesha waxaaba noo joogaba qofkii dhanka ducada dhanka ducada faiso ducada isku fiican dacaawasa wax u gantaalisa ujeedaa maya dabcan filsane markaa anigu inta badanba markaa meelahaas jooga xataa dadka waxaan isku daya inaa u duceeyo awala ree duca ahaydba waa tahay warqadda dhankaasaan kaga soo laabano faaiisooy bal dhankaa waxaan sii aadaynaa heystii ay dalbadeen dhegeystayaasha markaasi na soo dirsaday warqadda dhalashada
dhalasho wacan dhalasho wacan dhalaan soo kordhiyo ubadno dhasho dhalasho wacan dhalasho wacan dhalaan soo kordhiyo ubadno dhasho dhalasho wacan dhalasho wacan dursukiin mutaa la idin dhowrayo idinkoo dhamma ah dhan kastaba nabdoon dhan kastaba nabdoon dursugiin mudda la idin dhowrayo idinkoo dhamma ah dhan kastaba nabdoon dhan kastaba nabdoon waalid idin dhaliyo dhammi ur samaan waalid idin dhaliyo dhammi ur samaan soo dhawaynaynaa farxadan dhammaan soo dhawaynaynaa farxadan dhammaan dhalasho wacan happy birthday dhalasho wacan happy birthday happy birthday waalid idin dhaliyo dhammi ur samaan waalid idin dhaliyo dhammi ur samaan soo dhawaynaynaa farxadan dhammaan soo dhawaynaynaa farxadan dhammaan dhalasho wacan happy birthday dhalasho wacan happy birthday dhalasho wacan dhalasho wacan dhaaya hareer iyo dheeha qoysasko intaasna kaga soo noqono faaiisooy heystii codsiga dhegeystayaasha markaasi nagala qayb qaadanayay bal dhanka fadhiimaha haddaan faaiisooy aadno dhegeystaha xuley assalaamu calaykum magacaygu waa idin salaamay filson degan iyo weliba faaiso dheeman magac dheeman gorme ku darata faaiso faaiisa laisku ogaay dabcan filsanay waxaad moodaaba inaad ka dhacsan tahay oo wa- malaha caawad iga inkiraysa magaca labaad magacaaba magacana soo siyaada ujeedaa marka een, dhankaas iyo waxaa jecla inaan kusii socdo ee fariintii dhegeystahaasi soo dirsatay een, magacaygu waa sumayo sagal xaafada hogol waxaan aslaamayaa baleda ummadda soomaaliyeed khaasatan familkayga hooyo macaante iyo aabe macaane dhammaan walaalahayga goodbye codsi heestii faysal muniir waxaan ahay qofku nool baylada anaguna goodbye baynu leenahay Een, faaiisooy dhanka wicitaanka ayaan jeclaa inaan u jaleeco dhegeystaha qadka ku jira walaal soo dhawow magaca halkan naga soo wacayso faadimood la socotaa barnaamijka haye soo dhow walaal haye caam maxaad kaga qayb qaadanaysaa faa'iiso Mhm, yaad salaamaysaa
waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha codka gobolada dhexe faa'iiso iyo filsan iyo farsamayaqaanka
Mhm. waa tahay dhegeystahaasi qadka telefoonka ayaa ka go-ay soo nabad noqo ayaan leeyahay si aad kaga qayb qaadatay barnaamijka qaybna kaga noqoto een halkaad naga dhegeysanaysaana dhegeystayaal waa radio cadaado een muujada dharkeedu yahay een siddeetan iyo siddeed dhibic shan ayaa deegaanada cadaadii deegaanada ku dhadhow aad naga dhegeysan kartaan halka dhuusamareeb iyo deegaanada ku dhowdhowna aad naga dhegeysan kartaan muujada dharkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber ayaad naga dhegeysan kartaan habeen wanaagsan idilkiina ayaan idin leenahay wicitaanka ayaan jeclaha faa-iiso inaan kusii socdo oo dhanka wicitaanka jaaniska siiyo walaal soo dhawow calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu aragsan la socotaa barnaamijka haye walaal soo dhawow haddii aad la socoto barnaamijka maxaad kaga qayb qaadanaysaa yaad salaamaysaa
hooyaday aabbaha iyo walaalahay meel kastay joogaan muslimiinta- muslimiinta dhan waan salaamayaa iyo raadiyo cadaadinta ku howdasha annaguna waan ku salaamaynaa mid lamid ah wada kuu soo marinayna haye walaal qaas ma jira caawe
waa jiraa baa haa inkastaa ka xishooda inta badanba haa wadi laga codsadan soo dayhaaya aha caawa waxaa la leeyahay dhanka qaaska waa laisla jaleeci doonaayo mararka qaar geesaa laga soo mara caawa le birtaa lagu dhufto Wala- wala filsane waa- walaashaya taari wax muga kaama garanaayo
waa mahadsan tahay
abayo Mhm.
maydii gameeloosa iga dhicin iga dhicin cadaas maxamuudow jooga xaafadda banaadir aha ay dadka ah.
ay caawa si qaas u salaamaysaa
hooyaday macaanto oo Mhm.
joogta magaalada muqdisho Mhm.
dadka aada waa mahadsan tahay Mhm.
waayaa heesti heesti waxaan rabaa deexdal wasigal
maxaa ereyada ka mid ahaa
heesti deexdal wasigal
aada maadsantaa kuusoo doodi doona walaal haddii waqtigu inoo saamaxo habeen wanaagsan baan ku leenahay ee sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaato aan kaaga mahad celinaynaa qeybaha kale ee barnaamijka ayaan kusii saqaynaa iyo weliba dhegeystayaasha kale ee nagala qayb qaadanaya een dhanka een faa-isooy intaanan wicitaanka tooska iyo fariimahaba aanan u gelin waxaan jeclaa lahaa hal dhegeysto oo qurah inaanu usoo dayno oo markaasi aan codsigiisa u dhex- u tixgelino bal dhegeystahaas keebuu noqon doonaa faa-iso
Ee, waa mahadsantaa filsanay waa gabadhii soo codsatay mid ka mid ah fanaanka cod ka baxsan ee faysal muniir heestii een, erayadeeda ay ka mid ahaayeen waxaan ahay qof ku nool
fariin bay diray waxaan ahay qof ku nool
haa fariin baa diraya caawe soo ujeedo
nolosheeda qaybtahay nus kaamila nuskee tahay nudku
waa tahay n n dhanka farsamada awgeed n xoogaa cilad yar naga gashabaad u maleysaa dhanka n fariimaha n aan iraahne codsiga dhegeystahaasi balse waan u tixgeli doonaa haddii eebaha weyne qadaro oo jaaniskiisa waan sii doonaa dhegeystahaasi n weliba ee barnaamijka nagala qayb qaadanaya qaybaha kale ee faa-iisa waxaan jeclaa inaan wicitaanka kusii socono oon jaaniska siino dhegeystayaasha wicitaanka nagala qayb qaadanaya aan dhankooda u jaleecna dhanka faa-iisa wicitaanka
Ee, waa taa filsanay dhegeysaa qadka ku jira haddii aan u yara baaqo Een, halo asalaamu calaykum dhegeyste soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
waa xayaada joogta xaafadda waa kaala waa taxayaday waad la socotaa barnaamijka waa tahay soo dhowo walaalo ee gudagal barnaamijku waa muustigii salaamaha caawa maxaad ugu soo tala gasha
Salam.
waa taa
Dhammaan ummadda muslimiinta salam iyo meelka ay joogaan.
waa taa
Shaqaalaha rayidka waxaa loo salamaya ugu soo horeeya filkan ra'iisul bartamayaaqanka.
Een, waynu kaa qaadnay taa mid lacayna ka qurux badan ayaan hawada kuu soo marinaynaa walaasha qaali Een, intaas Shaqaas markaa waxaan- waa taa
shaqaas waxaan u salaamayaa saaxiibkay ugu qaaliya shaakidii shariif oo jooga waxaa ka baharaaga.
waa tahay waan filayaa inuu kaa qaadi doono taa mid lacaynana hawada kuu soo marinaya caaw fiirsanaya waa taa
Heestiisu maanjaraan
erayadeeda ee ada ada
waa tahay haddii waqtigu noo saamaxo waan kuu soo dayn doona fiirsanaya agax markaad maqashay madaxaa baad ruxaysaa maxaa waxoogaa inkasta raarta ee heesaas ereyada si fiican ahayn laakiin agaadaba ay soo jiidatay waa ka xasuusataa waa tahay waa tahay een firsanaya caawa barnaamijku waxaad moodaa inuu aad u xiise badan yahay haddana adigana waan kaa sugaynaa qaaskii waayo firsane hadda een waxaa dilaacay cudur leela coronavirus marka dadka goobay ku kala jiraan qofkaaga caawa inaa halkan salaan u marisa awoda si uu kuu baqlaa telefoon layska soo waco meelaha qaar ma la awoodo cumar oo dhanka farsamada fadhiya wuxuu leeyahay islaamkii waa horaa waa horaa wuxuu leeyahay saaxiibada igu dambeysay coronaviruskana kala xiraaray Waa tahay cudurka Jardiska.
bal dhanka cumar cabashada dhanka cumar ay ka imaanaysa beryaha dambe asagaa bal bal bal dhanka aan ka sugaynaa inuu yidhaahdo bal caaw ilaah coronaviruska iga soo bixi Ilaahay dad badan ayaa firsanaya ee dadkooda.
Aha, aha.
qofku naban qofaad tahay nuurkahagax iskaa tahay naludaaranaa tahay ee fuqaataa tahay naludaaranaa tahay ee fuqaataa tahay adduunyada kaabay jiro adduunyadaan aflaa jira qofu nool qof oogi waxaan ahay waxaan ahay qof ku nool ku nool ku nool ku nool ku nool waxaan ahay qof ku nool adduunyada kaabay jiro adduunyadaan aflaa jira qofu nool qof oogi waxaan ahay waxaan ahay qof ku nool ku nool ku nool ku nool ku nool waxaan ahay qof ku nool
waxaan ahay qof kuu nool intaasaan kaga soo noqona heystii codsiga dhegeystaha ee markaasi aan eh, markaasi soo codsanayay dhegeystayaashana mid ka mid ah heystii eh, faysal muniir oo markaasi muusigeeda idin soo gaaraya hameen wanaagsan mar kale idinkiin dhegeystayaashana meel kastood joogta ama barnaamijkuna waa muusigii salaamaha toddobaad kasta caawa oo kale ayaad ka dhegaysataan ee dhegeystayaasha cadaadihii deegaanada ku dhadhow waxay naga dhegeysan karaan aalada tibinta tooska ah een aan iraahdee waa dhanka een siddeetan iyo sideed dhibic shan megahertz ayaad naga dhegeysan kartaan dhanka kale een deegaanada ku dhadhow dhuusamareeb waxay naga dhegeysan karaan siddeetan iyo sideed dhibic eber ayay naga dhegeysan karaan dhegeystayaasha kale dhanka internetka heli kara live streamka ay si toosa nagala socon karaan mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay een faa-isooye caawa sida ujeedo fariimo badan waa ujeeda dhankaaga ah kusoo dhacdhacaya dhegeystayaasha bal haddaan xasuusina lambarka ay kaga qayb qaadan karaan wicitaanka iyo fariimahan
waad mahadsan tahay filsaney dhegeystayaasheena qaaliga ah waxay fariin iyo wicitaanba noogu soo diri karaan furo saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal waa furo saddex soddon iyo saddex lixdan iyo afar eber hal ee dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan hawdan ka leenahay jimco wanaagsan jimco suuban filsaney waxaa fariin ayaa gacanteyda kusoo dhacday dabcan haddaan dhegeystayaasha wicitaanka iyo fariimaba waa nidii akhri doona dhegeystayaal dhowran waxaad moodaa inay fariimaha iyo iska soo dabarida wicitaankaba dhegeystaha qadka ku ji dabcan anahoo fariintiisa ay gacantayda soo qabanayso haddii aan u akhriyo filsanay dhegeystahan wuxuu leeyahay tahniyad dhalasho afarta bisha afraad ee abriil sanada labada kun iyo labaatanka maalnimadii sabtid ahayd waxaan halkan tahniyad uga dirayaa ka diriya ee laleeyahay dadka kale ah habaryar fulxiya xasan yuusuf habaryar faa'iise xasan yuusuf habaryar maandeeq xasan yuusuf habaryar bilan xasan yuusuf habaryar waxaa laleeyahay dhayman xasan yuusuf abdi maxamed xasan yuusuf abdi cabdikaafi xasan yuusuf abdi abdi ayaa laleeyahay cabdimaalik xasan yuusuf abdi cabdishariif xasan yuusuf dhammaan waxay halkani hambalyo uga dirayaan ayaa laleeyahay dadkani kor ku soo xusnay aamino xasan yuusuf iyo weliba cabdinaasir oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka puntland wiilkaasi waxaa laleeyahay waxaa loo bixiyey filsaney cabdiraxmaan ducaduna waa dhankiina waata filsan aan ku hormaraa hooyada ducadadanno ahaa
filsan ee caawa ku jeeda isha soxolka iga haysaa balse waxaan leeyahay wiilkaasi habo eedo soo barbaar noqo dalkiisa iyo dadkiisaba kii anfaca Mhm.
labadaas kugu dartay waxaa laga yaaba mid inaa iska noqoto marka walaa wa- wa- waxaa ka tegays waxaa ka tegays mana indhahaga ujeeda caawa dhaarsan tahay een dhegeystayaasha kale ee nagala qayb qaadanaya een wicitaanka iyo weliba fariimahaba een waan markaas u tixgelinayna dhegeystayaal wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa idin salaami raadiyo cadaadawaha salaam oo magacaygu waa bilan oo joogta karaam waxaan waa waxaan xulilahay maldegeysahaas waan een, aadaa uga xumahay yacni een, dheg- ee, fariinteed aad iskugu soo darta waxaan filaya inay mar kale soo sixi doonto si aan anaguna uga akhrino halkan een w- ee, faa-iiso dhanka wicitaanka iyo fariimahaba waan aan ugu jaleeci doonaa bal wicitaanka ayaan jeclahay inaan jaaniskooda dhegeystayaasha u baaqno oo jaaniskooda siino iyo weliba ee, dhegeystayaasha kale fariimaha nagala qayb qaadanaya haba markii ee, wixii noo markaas qaybtii noo suura gasha ayaan jaaniskooda siinayna
waa tahay filsaney dhegeystayaasheena qaaliga ah maanan een, kulligood een, wicitaan iyo fariimaba jaaniska waan sii doonaa haddii eebaha awoodda la raalli ka noqdo Een, filsaney een, dhegeystaha qadka ku jira haddii aad soo dhaweyso waxaanu soo dhaweyn doonaa dhegeystahaas wicitaanka ayaana sii doonaa jaaniskiisa si uu nagala qayb qaato walaal soo dhawow magacgalka naga soo wacayso waan ka xumahay faa-iisooy dhegeystaha qadka telefoonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ayaan jeclaa inaan siiyo jaaniskiisa si uu nagala qayb qaato walaal soo dhawow magacgalka naga soo wacayso Salaam.
calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
Waa maasanta filsan wada magaceydana waa Nuuriya Been Kuulaale.
nuuriya xaggeed naga soo wacaysaa
Been Kuulaale.
walaalee mia
Haaba.
haye nuuriya walaalee waxaan u malaynaa roob badan iyo barwaaqaas ku ka agtaalla
Maasha Allah, aad waa aad.
haye soo dhawow bal dhanka walaalee waxaan u malaynaa caawa tahniyadii waxbaa ka sidaa
Aha, haaba. Isa dhihi walaahi bisimilaahi laakiinse insha Allah waa- Maadaama- waa gaari doonaa, waa- waa salaamaya inuu wanaagsan imaankiisa.
annaguna waan kaa qaadaynaa mid lamid aan hawada kuu soo marinayna soo dhowlaal maxaa kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka
walaashey aan salaamaya ummadda muslimiinta meel walba joogaan waxaan kaliyalaaba salaamaya walaasha ismaacadda ku sugan magaalada muqdisho wuxuu in hola hola ilmo wanaagsan goocod ayaa wata hay
heystii qaatay deeqa afrika ee aad ila meereyso oo qayiisida waan ka cabsanaa
oo haddaad diidda orod ila meerayso oo kuu soo dayi doona haddii waqtigu inoo saamaxo dhegeysta aad buu umahadsan tahay een, sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaata faa-iisa caa waxaa leedahay ila meeraysa anaaba hore kasoo uga luuqeynaya walaha isku dhanka fanaaniinta isku roodiin maya filsada ee adigaan fanka ku danaca waxaan u jeedaaba heestii een, codkeeda een, dabcan fanaanka qaada lasoo sheegay iyo xoogaa kis erayadeeda ka midaba horaad buu la soo yaro kacayda marka filsada ee caawa camalayna dhanka waa tahay waa tahay waa tahay waa tahay dhanka wicitaanka ayaan usii soconayaa dhe- waa dhegeystayaasha jaaniskooda ayaan sii doonaa walaal soo dhowow halo halo walaal soo dhowow magaalka naga soo hayso
oo farxida joogta farxii oo la socotaa barnaamijka
oo la socda walaale xaalad haye walaal haddii aad la socoto farxiya soo dhowow caawa maxaad kaga qayb qaadanaysaa
caa waxaan wadaa taaniyada roosa farxad leh oo oo oo oo, oo waa gartay soo dhowow
waxaan taaniyada u dirayaa aroos aroostii aroosada kale ah
Mhm. waa tahay isku waaro oo maxaa leedahay isku waaro oo wada hee aad iyo aad waa mahadsan tahay annaguna waxaan leenaha isku waaro kale hel ubad khayr leh oo markaasi siday u sheegtay Mhm. hay heesayaa ku luuqeey
adiga aan heesara socotay Ee, dhanka dooq annaga noo daysama
haa adiga aan ku daadin waa mahadsan tahay in sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaata annaguna hees tii markaasi dhanka dooqeenna hayaan ku cayaari doonaa maadaama aad noo wakiilatay een faa-iso dhanka heesaha arooska aad iskugu fiican tira malena
firsane een dabcan aniga dhanka ay heesaha maba lai raadsho dhanka ay gabayada iyo baraamburada iyo mhm.
oo abwaanba kaaga tirna hadda waxaan kuleenahay waa waa abwaankii abwaankii weye maya filsane fanaaniin badanoo adduunka aan laga aqoon aniga ay joogaan oo heesaha u sameeya
war waxay leedahay gabadhaan fanaanina weli soo caamixin ay heesaa u sameeyaa hadda hadda ayaa yaqaana maya filsan labada ku laatay kowda insha allah ayaad maqli doontaan
doonaan ee, fanaaniintaadi waa tahay een, mar kale habeen wanaagsanna idin leenahay khiyaaray barnaamijkuna waa muusigii salaamaha toddobaad kasta halkan ayaad ka dhagaysataan caawa oo kale labada habe- labada iyo barka ilaa saddexda iyo barka ayuu hawada kusii jiraa dhegaystayaasha inta badan jaaniska ayaan siinaa wicitaanka iyo weliba fariimaha hadba markii aan qaybta aynu ka gaarno markaasi een, wicitaanka iyo ee, fariimahana waa isku dhex wadnaa bal dhanka kale faa'iise iyo waxaan markaan iyo wicitaanka ayaan iskaga- yara iskaga dhex bixi doonaa hay faa'iiso waad macsanta filsane ee dhegeystaha qadka taleefanka kan dhex muuqanaya haddii aan u yara baaqo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله walaal soo dhowow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso
بعد وهي وفرحانة جواهر قبل
waa ta waad la socotaa barnaamijka
آه waa tahay soo dhow walaalo een, barnaamijka waa muustigii salaamaha caawa maxaad ugu soo talagashay
سلام waa tahay
نحن سلام يا أمة المسلمين كان نور بيجو
waa tay kaa qaadanayaan filaynaa annagoo ugu horeynana taa mid lacayn aawada kusoo marinayna
نحن سلام يا هوية يا عبدالحي ولا عليه نور بيجو من تلك يدلد waa tahay
أدقنا وكو سلام يا Ee, waa tahay waan kaa qaada walaal waadna mahadsan tahay een, intaada qadka ka bixin een, ma jira qof caawa halka aad jecesha inaad salaan qaasa kaga mariso maadaama adduunka caawa waxaa la kala leeyahay baryihii iyo sanad bilihii u dambeeyey uu kala xidhnaayo coronavirusa kala xidhay marka caawa ma jira qof wicitaan aad la gaari weysa halkaan aad salaan kaga marinaysaa
آه بعد نحن صادق وفيك عفكم سلام يا
waa tahay walaal waan kaa qaadataa mid lacaynan hawada ayaan kuu soo marinay waa tahay filsanay caawa kuu jeedaa khaas wax badana dhihi jirta anay maqaangaarinay intale intale marka stuudiya xaggan soo galna leefka soo fadhiisanana waxaan leedahay aniga eh, waxaas aniga ma gaarna ka caawa kuu jeedaa dadkaa salaami weysada qaas kuusoo salaama maya filsanay dabcan qaas ma jira waa qaas walaaltinimaa kana waa maqli doona hadda halkaas ba iska ka imoostay waa waa arki doonaa qaybaha kale arki doonaa balse waxaan jeclaa inaan aan aan u jaleecno codsigii ee dhegaystayaasheena mid ka mid oo inoo soo codsaday heestii ee markaasi balyir dhankiina iyo dooqiina caawo waa inaad een, bal dooqiina haa waa inaad dooqiina caawna la aadaan marka hees uu ku luqeynayo een, maxamed kaadheeri oo aroosa ayaan usoo qaban doonaa waxaan leenahay bal dhegeysaa mhm.
ninba gabargayankii galabtuu calmadayo guushii kalkacalkiyo isinkii xubiga helay ninba gabargayankii galabtuu calmadayo guushii kalkacalkiyo isinkii xubiga helay gaarigaya sharafkiyo gobsan weeye dhalade hadduu kulla kugu simay doono kamaad xiriiraye doono kamaad xiriiraye gaarigaya sharafkiyo gobsan weeye dhalade hadduu guulla kugu simay doono kama haqiriireen doono kama haqiriireen idinkuna kurbaankiyo yaableyda dhantada hoy hoy idinkuna kurbaankiyo hoy hoy hoy yaableyda dhantada sacabkeeda goyo oggaraaca helada hobe hobe oggaraaca helada idinkuna kurbaankiyo Gableyda dhantada hoy hoy hoy idinkuna kurbaankiyo Gableyda dhantada saabkeeda goyo oggaraaca helada hobe hobe oggaraaca helada geese wiila qoonliyo garashana u dheertaye isun xadiisa gaadhiyo gubanimaadu tahay hoygii geese wiila qoonliyo garashana u dheertahay isun xadiisa gaadhiyo gubanimaadu tahay hoygii hadduu carabku kuu galay aad helay shankorkii alla galaadi weeye gudoono kamaad celiyeen gudoono kamaad celiyeen hadduu carabku kuu galay aad helay shankorkii alla galaadi weeye gudoono kamaad celiyeen gudoono kamaad celiyeen idinkuna kurbaankiyo yaableyda dhantada idinkuna kurbaankiyo hoyoyo yaableyda dhantada sacabkeeda goyo garaaca helada hobe hobe garaaca helada idinkuna kurbaankiyo yaableyda dhantada hoy hoy hoy idinkuna kurbaankiyo yaableyda dhantada sacabkeeda goyo oggaraaca helada hobe hobe oggaraaca helada idinkuna kurbaankiyo yaableyda dhantada idinkuna kurbaankiyo hoy hoy hoy yaableyda dhantada sacabkeeda goyo oggaraaca helada hobe hobe oggaraaca helada
waa tahay intaasaan kaga soo noqona heystii markaas uu ku looqeynaya maxmed kaadheeri caawa waxay leedahay faa-iso heesta caawa aaday aa la dhacay iyadoo madaxa lasii raaxaysaa ujeeday oo maraxa israatolo amayba stuudiyaha dhan saa uga baxdaa
waa taa filsa caawa ii dadaalaysan yaa malaha marka marka heestu walaa hees aad u cajiib weya marka waxaama waama lasii qabanayo banaankiyaa soo gabagabayay markaad baa waxuba
waa tahay intaasi aan kaga soo noqono ee habeen wanaagsan mar kale idin leenahay khiyaaray barnaamijku waa muusigii salaamaha wicitaanka iyo dhanka fariimaha waa isku dhex wadi doonaa wicitaanka ayaan jeclaa inaan u jaleeco oo dhegeystaha sida tooska qadka ugu jira jaaniska siiyo walaal soo dhawow magacalka naga soo cesho
walahi malal waxa waaye deeqo oo jirta cadaada deeqa miya
aad walaale deeqa waad la socotaa barnaamij
walal waa la socdaa walal waa kusoarsiisan deged
soo dhawo walaal haddii aad la socoto barnaamijka maxaad kaga qayb qaadanaysaa
saraan
hayaa salaamaysaa
walaal muslimiinta dhan markastay joogaana salaamaya
mhm
iyo firsan degan
mid lamid a anaguna hawada kugu soo marinayna deeqo n qaas ma jira caaway si qaasa qof loo hawada loo marinayo naag faa- faa-iiso agteeda fadhisa caawa waxay leedahay waayahan dambe kala xirxidh iyo waxbaa jira leedahay marka coronavirus la iskugu tilaabi waayey qaaska waxay tira caawa la-aantiisa uma lama noolaa karo bal maxaa leedahay marka qaaska caaway maadaama loo tilaabi waa leeyahay carriga coronavirus aa kala xiray
waxaad waa la socotaa Coronavirus ilaah naga qabto hey
marka baani waxaan leeyahay salaan qaas hadii qaas dayaacada timaadaba Mhm.
waxaan salaamayaa qaaskayga me xabigeyga me qalbigeyga me nafteeda oo jooga cadaado qof kale maahan Mhm.
cabdi
deeqo codka Walaal.
Mhm.
waa codkana waa wataan haye soo daa codsigaaga
baqaaladana igu idaadeeya
kol ii daadeheeya kol ii nabadibleeya waa usoo diri doonaa dhegeystahaasina haddii uu markaasi waqtigu u saamaxo haddiise u saamixina waxaan leenahay waqti kale ayaa ka badan balse dhegeystayaasha intaan jaaniska ka gaarno qaybihii ugu dambeeya barnaamijkaana kusii shaqeynaa n faa-iso barnaamijkuna n qaybihii dhegeystayaal fara badan ayaa nagala qayb qaadanaya wicitaanka iyo fariimahaba dheg- een, bar- marba dhankii aan markaas jaaniska oo aan u jaleeca- ee, u jaleecaynaa dhegeystaha xiga ayaan jeclaa inaan u baaqo oo markaas wicitaanka nagala qayb qaadanaya walaal soo dhawo magacakaad naga soo wacayso Hello? walaal soo dhawo magacakaad naga soo wacayso waan ka xumahay dhegeystahaasi waxaad moodaa qadka telefoonka inuu markaasi ka yara go-ay n waan filaya inuu soo nabad noqon doono qeybaha kale ee barnaamijkana uu nagala qayb qaadan doono haddii waqtigu inoo saamaxana jaaniska ugu badan dhegeystayaasha ayaa iska leh oo markaasi bal haba dhan ma qaasba ma dhalasha ma meherba ma Mhm. lama kala harin waa tahay habeen wanaagsan baad ileenahay khiyaaray barnaamijkuna waa muusiga iyo salaamaha dhanka ee dhex bra- he- kaalmaha sugaanta ayaan jeclaa markaan isla isla aadno maxaas leedahay dhanka heesii dhexe markaan isla aaday sama filaya indhahaga ujeedaa
waxaa filsane ee farsamayaqaanka ku jeeda caway waadna gacma gacmaynaysaa waxaad leedahay heesta heblaha dhegteyda kusoo dhacaysaa
ah ma dhanka maaragtay ee markaan oo dhanka farsamayaqaanka loo daynayo dooqeysa marka markaan dam- farsamayaqaanka iskale waa tahay intaasaan kala soo noqono ee heestii markaasi een qeybaha ee barnaamijka qeyb ka noqonaysay oo markaasi dhanka anaa in yar ku wada nasanaynay faa-iso wicitaanka iyo fariimaha aad bay u fara badan yihiin dhegeystayaasha oo fariimaha ayaan jeclahay inaan markaan u jaleeco dhegeystayan waxaa leeyahay asalaamu calaykum waa maandeeq cabdi oo joogta xaafada bakiin waan idin salaamay asxaabta qaaliga filsan iyo faa-iso dheeman dheeman caawa igu soo lalaabana ujeeda indhihiis magacan mara lab aniga mara magacan ma aqoonsan aniga ma i- ma tiraafsani waa taafilsane waxaad moodaa inaad markaas ka dhacsaneed
waa tahay hadda waxay leedahay caawa magaca waan ictiraaftaa hagaag waa ku ictiraafi doona Aya, waa ku ictiraafi doonaa aweys wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa bay leedahay dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan soomaali maxamed meel kastoo ay joogto familkayga oo idil oo ugu horeena ee labada waalid een ifka ugu jeclahay bay leedahay dhammaan asxaabteeda ku xiran warbaahinta raadiyaha cadaada wiilal iyo gabdhaba dhammaantiin habeen cudoon guud ahaan soomaali maxamed allah ka badbaadiyay bay leedahay xanuunka covid 19 inta la yar daran allah ka bogsiye inta way dhimata allah u naxariista bay leedahay annagana dhammaantan allah naga badbaadiya anaguna waxaan ugu sii daraynaa aamiin maadaama gabadhaasi ay saa-id nagu duceysa caaway qaybaha kale barnaamijka iyo ficitaanka ayaan ku soconay assalaamu calaykum xaafadda bakiin bay leedahay waa kuweyn een xaafadda bakiin bay leedahay waxaan salaamayaa een may noloshayda hooyo macaanto may qalbi aaba macaane walaalahayaan jeclahay asxaabteeda isku duuban dhammaan wariyaasha sharafta leh ama een waxay leedahay raadiyaha cadada agaasimaha sharmaaka suule iyo weliba filson faa-iso codsi heestii waxay leedahay jawi caashaq ee fanaanka ku looqay leedahay een marwaan yare intaasana kaga sii gudubna dhanka iyo wac- iyo fariimaha qaybihii eere assalaamu calaykum dhege- uleeya dhegeystahan magacaygu waa maan cadey oo joogta maanka cadey ayaan u fahmay oo joogto bakiin waxaan tahniyad dhalasho u dirayaaba leeda aaba macaane hooyo macaantoo gabar ugu dhalatay baa leeda magaalada muqdisho gabadhana waxaa loo baxsha leeda arsaan Mhm. anaguna waxaan leenahay soo barbaar noqo tii dalka diinta iyo dadkeedaba anfacda Een, magacaygu wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waa sumay oo xaafadda hogol waxaana salaamayaa xabiibo maxamed adaa wax mahay qofkaas waxaa moodaa inuu magaca soo qalday waxaan filaya inay soo sixi doonto dhegeystaha waxaan kale waa waxaan halkan ka salaamayaa bale soomaali weyn meel kastoo ay joogaan iyo wariyaasha raadiyaha cadaada magacayguna waa hodan oo aan codsanaya baalida heystii xasan gantaal ee sagal dhanka fari- fariimaha ayaan jeclaa faa-iisu inaan kusii socdo assalaamu calaykum raadiyaha cadado waa caaisho qarad caaisho beelada dhegeystahana ku sugan Mm, bandiiradley baan u fahmay dhegeystahaasi dhammaan salaan wacan oo ay leedahay wanaagsan dhammaan re- reer galmudug gaar ahaan reer cadaado cadan yar ho- ee aad baan u mahadsantihiin bay leedahay filsan muuse iyo faa-ise xasan dhanka farsamada cumar yare codsi heestii ilka case ule cagadhigo ba waxay leedahay dhegeystahaasi ayaan codsanayaa bye bye leed anaguna bye bye leenahay asalaamu calaykum naymku waa dahraan dalka jecel oo joogta cus- een waxay leedahay caasimada galmudug gaar ahaan xaafada hodan waa halkan waxaan ka salaamaya dhammaan reer sheekh maxamed si gaar ah een friendiskayga ama saaxiibadeyda in noolaada ay leedahay dhegeystaas aad ba umahadsan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka nagala qayb qaato aan kaga mahad celinayna dhanka fariimaha ayaan kusii soconaynaa assalaamu calaykum naymku waa waa isla gabadhii oo markaasi ugu soo laabatay een dhegeystayaasha markaasi qayb ka ah een dhanka fariimaha ayaan jeclahay inaan dhegeysto kale asalaama codka waxay leedahay dhegeystahaani een waxaan filayaa inay markaasi een dhegeystahaas kalena fariimaha isku soo dardartay balse waan kasii soconaynaa dhegeysta markaa fariimihiisaan soo sixin assalaamu calaykum filsan degan iyo faa-iso habeen wanaagsan bay leedahay waa caaliyo indhac daraaley waxaana salaamayaa bay leedahay my family dhammaantood qaas caawa xandooda ayaa ka taagan bay leedahay qaaska caawadooda ayaa ka taagan bay leedahay caawa waxaa jira le shabaqa daadsan bay leedahay codsi heestii sacdiyo siman ee hibasho bay leedahay dhegeystahaasi Een, dhanka fariimaha intan ka gaarna oo kusii soconeynaa dhegeystaha wuxuu leeyahay waa yaxye oo ku sugan xaafadda hogal waxaan halkan ka salaamayaa bahda saxaafadda dhammaantiin waan idin salaamay buu leeyahay saaxiibadeyda qaaliga ah oo een agteeda ku weyn maryan oo ku sugan muqdisho buu leeyahay aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi dhanka fariimaha ayaan jeclahay inaan kusii socdo ee dhegeysto kale markaasi anaa fariintiisa waa aqriya ayaa haddana igu soo laabanaya mar kale habeen wanaagsan baan idin leenahay qiyaaray barnaamijkuna waa muusigii salaamaha qaybihii ugu dambeeyna waa kusii saqaynaa faa-iso dhegeystayaasha intaan ka gaarna ayaan jaanis ka sii doonaa wicitaanka iyo weliba fariimaha habba dhan ayaan u jaleeci doonaa haddii eebaha weyne qadaro mar kalena habeen wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijkuna waa muusigii salaamaha qaybihii ugu horeeyey qaybihii ugu dambeeyaan raahde ayaan kusii saqaynaa faa-iso
Thank you.
abdaliyo maalin lagu farxee mudan iyo marwa meherkoodii dhacay
waa tahay habeen wanaagsan baan idin leenahay idilkeena khiyaaray barnaamijkii qaybihii ugu dambeeyana kusii saqeynaa faa'iisa wicitaanka iyo fariimaha habahaba dhagaystayaasha ugu dambeeya ee jaaniska oo hel hal iyo laba ayaan sii doonaa oo markaasi marna fariimaha inaga soo gaara marna wicitaanka marba sidii jaaniskoodu uu saamaxo labada qor- ee qof ugu dambeysa ee caawa fursadda u hela inay barnaamijka muusiga iyo islaamaha ka qayb qaataan ayaan jaaniskooda sii doonaa dhagaystaha ugu horreya waxaan filayaa inuu wicitaan noqon doono bal faa'iiso waad mahadsantaa filsanay dhegeystahana waa in qadka taleefonka si toosa uga dhex muuqanaya ayaan u yara baaqayaa halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam soo dhow walaalo magacaagii halkaad naga soo wacayso
waa fahmi karta wa waa tahay waad la socotaa fahmay barnaamijka
aan la socda waa tahay soo dhowo barnaamijka waa muusiga iyo salaamaha caawa maxaad ugu soo tala gashay
salaam waa tahay gudagal
hooyadii abooyaan salaayeelkayba
waa tahay waan filaa inay kaa qadeen
ninkan waa salaamay waa waa tahay aad baad mahadsantaha waan kaaga mahadnaqaya sida quruxda badan aa barnaamijka aad kaga qayb qaadatay infilsanay een gabanguntii iyo gunaanadkii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay walow adigan caawa aan kaa sugay inuu kuugu fadhiyo qaaskii Ka-
sanadyadan wel- wel- ma- weli ma gaarinaa ku dhaca mugta adaa adaa iga waaloya maahe maba gaarinaa ku dhaca
filsanay waxaa la isdhihi karaaba inaa waxaan u malaynayaa in goor dhow aad xalwada la soo gaarsiin doonto intaad leed maan qaangaarow guri jaqjaqa naga dalaale heerkaas lama gaarine Ee, qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku soqeynaa maadaama dhegeystayaal aan hal dhegeysta oo icitaan aanu siinay waxaanu jecelnahay inaan een, dhegeystaha ku xiga ee dhanka fariinta aanu siino si markaasi uu kaga qayb qaato barnaamijka qaybna kaga ahaado Een, dhegeystaha dhanka fariinta ayaanu jecelnahay faa'iiso inaan u baaqno oo markaasi nagala qayb qaadan dhegeysta cali assalaamu calaykum waa sumaya xaafadda hogol waxaana salaamayaa xabiibo ma- een, dhegeystahaasi mar kale ayuu soo laabtay isagoo markaasi aad u mahadsan yahay Een- een faa'iiso qaybi ugu dambe barnaamijkan ku shaqeynaa dhegeystayaasha maxaa leedahay ugu dambeyn
waad mahadsantaha filisan muuse yuusuf filsan degan ee dhammaan dhegaystayaasheena sharafta leh meel kastoo ay dunida dacladeeda iyo daafaheeda ka joogaan waxaan leeyahay habeen wacan oo wanaagsan jimco wanaagsan sidoo kale waxaan leeyahay ilaahay rabbiyaha ummadda muslimiinta ah khaasatan soomaali weyn ha ka badbaadiyo cudurka halista ah ee coronavirus
annaguna aamiin baa ugu sii daraynaa barnaamijka intaas ayaana jeclaan kusoo gabangabayno halkaan si talantaal idinkaga soo tebinayeen anigoo ah filsan muuse yuusuf iyo weliba een, ah, anis faa'iise xasan shariif dhanka farsamada een, istuudiyaha koowaad waxaa inoo fadhiyay cumar axmed ibraahim dhanka kale istuudiyaha ee labaad ee dhuusamareebna waxaa inoo fadhiya cabdifataax yuusuf yaad intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa heestii hee
waan yare mhm, ee jawa caashiq weliba heestaasi waxaa soo codsaday mid ka mid ah ee dhegaystayaasheena markaasi jaaniska caawa fursad wuxuu helay in lagu soo gabagabeeyo heestaas barnaamijka heestaasina ayaan idinkaga tegaynaa markaasi aad een, muusiga idin soo gaarayo
adoo janno ii ahaaday haweheen ku ag jooji mayaado jawi xaashaqoonay marnaba gujika aari mayo hooyadoo janno ii ahaaday haweheen ku ag jooji mayaado jawi xaashaqoonay marnaba gujika aari mayo hadaad ila jirin adduunka ka halool jirada ka daboobi maaya baby dhaqaajalka aqooda maaya maxaney idinka la rahaadsamaya ka halool hadaad ila jirin adduunka ka halool jirada ka daboobi maaya baby dhaqaajalka